فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawo qodobadaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo labaatan askari oo dowladda federaalka looga dilay dagaalo maanta ka dhacay gobolada shabeellooyinka faahfaahin ku aadan dagaaladaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa waxaad kaloo dhegaysa doontaan waaliga shabeellaha dhexe oo ka waramaya dagaalo maanta gobolkaas ka dhacay iyo arrimo kale mid ka mid ah raggii weeraray hotel swal oo dardaaran ka tegay ayaad dhuuxa ku maqli doontaan barnaamijka sidoo kale inta uu socdo waxaad ku dhegaysan doontaan waraysiyo inula yeelanay afar iyo toban askari oo kasoo goostay maamulada jubbaland iyo dowladda federaalka haweeneyda uurka leh iyo midda nuujinaysa caafimaad ahaan goormo ayay soomi karaan ama aysan soomi karin waa qodobka caawa aad ku dhegaysan doontaan xubinta caafimaadka barnaamijka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xalqada sagaalaad taxana aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka
بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo faahfaahsan ku soo dhowaada aan ku bilowna qodobka ugu horeeya in ka badan shan iyo labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaalo maanta aada u xoogan oo ka dhacay gobolada shabeellooyinka faahfaahino dheeraada ayaana laga helayaa haddaan ku horumarno gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar kamiin ah galabta u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo kasoo baxay degmada afgooye islamarkaana marayey deegaanka jambaluul ee gobolkaas inta la xaqiijiyey waxaa ciidanka dowladda federaalka kamiinkaasi looga dilay toban askari halka lix kalena looga dhaawacay ciidamada mujaahidiinta ayaana weerarkaas kusoo furtay qoray b k m ah dhanka kale waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa dagaalo maanta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka basra oo hoostaga degmada balcad ugu yaraan shan iyo toban askari oo ka mid ciidanka dowladda federaalk ayaa dagaaladaasi lagu dilay sagaal kalena waa lagu dhaawacay iyadoona ciidamada mujaahidiinta ay dagaalkaas kusoo qanimaysteen hub noocyo kala duwan leh sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayadii islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa wuxuu ka waramay natiijadii ka dhalatay dagaalo maanta gobolkaasi ka dhacay sheekh yuusuf ayaa sidoo kale soo hadal qaaday halka ay ku dambeysay xamladii xasan sheekh kusoo dhowaada waaliga oo waraysi siiyey idaacadda andalus oo ku hadasha afka shabaabulmujaahidiin bismillaahi raxmaani raxiim sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe kusoo dhowow idaacadda islaamiga al'andalus waa dhawahay jasaaka allahu khayr sheekhana maanta dagaal ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada aad mas-uulka ka tahay ma noo sheegi kartaa halka ay wax ka dhaceen iyo sida ay wax u dhaceen bismi illaah alxamdu lilah aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kulih walow kariha almushrikuun intaan bishaaraadkaas aanan u gelin maanta ka dhacay wilaayada waxaan rabaa inaan tacsiid u diro dadkii dowladda turkigu ay ku xasuuqday tuulada baqdaad tuuladaasoo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose meeshay dariska yihiin ku taalla ee sida ulakaca ah loogu baabi'iyey masaajidadii iyo guryahay deganaayeen waxaan leeyahay dadkii dadkaasu la xasuuqay ka dhinteen ilaahay samir iyo imaan ha ka siiyo ayagana shahaadadooda allah ka aqbalo dulmiyaa lagu dilay guryahoodaa lagu dilay iyagoo ilaahay caabudayaa lagu dilay ciyaalka meeshaas lagu xasuuqana ma aha wax isaga dhacay si kama a sababta oo ah waxaa la ogyahay diyaaradda turkigu waxay leedahay kaamirooyin kala saari karaa nin shabaab oo mujaahid oo hubaysan iyo canug saddex jira haddaysan kala aqoonna ilmaha ayagoo yaraantaas qaba gantaalka lama hesheen ee kaamarooyinka ay kula aadisayay leedahay idan waxaa maragma doonto ah in si ura kaca ciyaalkaas iyo haweenkaas iyo dadkaas doqowda loo laayay dadkaas waxaan leeyahay marka ha la sabro wax laydinku dilaayo waa diinkiina iyo dalkiina waxaana soomaalidu tiraahdaa hal aad nin ku baratay kaama baktina layidhi dadka layntooda maanta waxaan ku barannay oo dadka tuuladan degan khaasatan ay hadda ku ogaadeen wejiga dhabta ah ee gurmadka la sheegay inuu ardugan soomaaliya uu u fidaayey waa layntaas iyo baabi'intaas dadka shacabka horeyna waxaad ogtihiin inuu u dhacay irihii dhaqaalaha ummadda ku nooleed iyo dekedii iyo eraboorkii uu qabsaday uuna gaajiysiiyey shan kun oo qoys oo la dhihi jiray majakuusi marka intii dadkii kasoo hartay inta gaajada ku dhimantay intii kasoo hartayna gantaal u qaybiyey marka waa wejiga dhabta ah ee uu leeyahay arduqaan iyo dowladdiisa akhlaaq xumadooda islaamka dheeridooda dadaa waxaa leeyahay dowladda turkigu waa muslim waa kan waa khilaafay ahaa jirtay war turkiya haddaanan diin isuga imaan annaga iyo ayaga waxaan isu naaba lama arko shacbi ka hadlimaya dowladda ridadan ka hadlaya dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay baraarugaan turkigana ay xisaabkiisa ku daraan iskana dhacshaan intaas kadib waxaan leeyahay maanta waxaa dagaal ka dhacay walaayada shabeellada dhexe waxaa ku soo duulay ciidan muqtadiin ah dagaalkaasna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa mujaahidiinta waa ku guuleeyey waxaana lagu baaba-shay halkaas nimankii soo duulay ilaahay fadligii waana jabeen guul ayaana halkaas laga helay
goobta uu dagaalka ka dhacay qofkii aanan aqoonin ma u tilmaami kartaa sheekhanaan goobta dagaalku ka dhacay waxaa la yidhaahdaa daniga baallow waxayna hoos timaadaa degmada balcada ilaa lix kilo lix ilaa toddoba kilomitr u jirtaa xamarna soddon kilomitr u jirtaa afar kilomitrna waxay u jirtaa meesha la yidhaahdo basro halkaasaa dagaalku ka dhacay marka goobta waa noocaas sheekh yuusuf maxay ahaayeen maleeshiyada riddada ah ee ay mujaahidiintu la dagaalameen halkeese ka soo dhaqaaqeen
ilaa shan boqol oo ciidan camal ay ahaayeen marka laba boqol iyo konton camal ka midu waxay ahaayeen ciidankii la dhihi jiray eritrea ciidankii laga keenay laba boqol iyo konton kalena booliisa military iyo wax jawaasiisa oo lasoo araaruushay ahaayeenoo kulubkaama laysu keenay waxayna kasoo dhaqaaqeen meesha la yidhaahdo balcad ilaahayna waa jebiyey waa tahay maxaa khasaare ah oo cadowga ku gaaray dagaalka khasaaruhu aad buu ugu culus yahay xaggooda annaga ilaahay ilaahay waa nagu guuleeyey mujaahidiintu waxay soo noqdeen iyagoo saalimiina khaalimiina gaaladana inta aan hadda adnagu indhaha ku aragnay lix iyo toban baktiya meeshay uga carareen sagaal dhaawacna waa la xaqiijiyey ka badanna waas jiri karaan waqtiyada soo socda hub badan oo aake iyo qoryo aakayaal iyo beekaam isku jirana oo laga qanimaysta sheekh yuusuf hadda yaa ku sugan goobtii uu dagaalka ka dhacay goobihii annagaa ku sugan mujaahidiintaa jooga sidii ay saaki waagu markuu beri ahayd raayada tawxiidka weli ka taagan siday saaki ahayd ay ku noqotay insha allah ugu dambeyn sheekh yuusuf sheekh ciise guud ahaan dhaqdhaqaaqadii ashaadaladirnimo ee uu cadowgu ka waday wilaayada halkee ku dambeeyeen wallaahi su-aashaas waxay ku fiican tahay in xase gurguurta la weydiiyo hase gurguurtay ku fiican tahay intay ku dambeysay in la yidhaahdo sideedaana nimankan ilaahay siduu nooga sheego qur-aanka waa sunno ilaahay haddii xaq yimaado baadil hor istaaga in la helo sababtoo ah xaqa dhan aslan markuu imaanayo fasaad dhulka ka jira oo ama fasaad nidaami ah oo dowladdu fasaad ka jira ah ama shacabka dhexdiisa ama dhaqanka ama akhlaaqda fasaad ka jira ayaa diintu inay suurisa ayaa ilaahay u keenay markii taas loo dhaqaaqana cadow ku dhex nool oo fasaadka asagoo abuuray ee ku dhex nool oo ku dhex neefsada oo ku dhex dhaqma oo madax ku ah oo sharaf iyo bris iyo dowladnimo ka raba ayaa difaacaya ilahayna wuxuu leeyahay wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin wakafaa birabbika haadiya wanasiira marka wax ilaahay yeelay way wakadalika jacalnaa ilaahay asagaa yeelay wax is yeelay ma aha marka nimankaas mujrimiintu waa kala caqli badan yihiin waa kala dagaal yahansan yihiin waa kala faham badan yihiin marka al-shahaadaladirnimadii ugu dambeysay labada sanaad aan soo dhaafna jirtay ee xasan gurguurta odaga ka ahay horena waa uu sheegnay ilaahina waa u sheegay oo sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur walcaaqibatu lilmuttaqiin faqodica daabiru lqowmi aladiina dalamuu alxamdu lillah inay ku dhammaanayso markiiba qur-aanku waa sheegayey waana loo sheegay laakiin maadaama uu yahay mujrimiinta hadda jirta dadka aan isleeyahay waa uga xisaab xun yihiin orod badan uu galay waxaad ogeedo rag meeshan keenay walaayada shabeellada dhexe waxaa rag hadda ku maqan dhulkan waxaa xoola ku maqan waxaa nin eh, wiil wiil habaru dhasho lasoo siray meeshaas lagu tuuray ee bahalladu ku feenteen Eh, ummadda waa ogtahay oo de aflaan badanaa laga sameeyey wax badanaa laga arkay calaamka ka shaqeeyey lagu- dadka war kuma seegana marka waxay ku dhammaatay sidii ilaahay uu noo amray wakafaa birabbika haadiyan wanasiiran ilaahay inuu nana hanuunshay oo warkiisa guushaas inaan sugno oo ilaahay na waafajiyey noona gargaaray guusha si dhab ah uu noogu gargaaray haddana waxa ay wadaan waa iska rafasho iyo ma ogtahay naflacaarinimo iyo weli asagoon ka waantoobin dad badanaa kala teliya oo anigu aan ogahay kala teliyey inuu qaraarka uu qaadaya laakiin maanta haddii saacadda dib loogu celiyo saaka la doorto gurguurta labadii sano dib loogu celiyo waxaan isleeyahay waa lasoo afjaraya waa lagu dega waa lagu dada waa la- waa la- waa la- ma dheheran isleeyahay haddi- haddii dib inta beriga uu ogaan leeyahay hadda inta isagoo ha- isagoo hore saacadda dib loogu celisho insha allahu tabaaraka watacaala inta dhimana waxaan ka rajeynaynaa ilaahi subxaana watacaala inuu noo dhammaystiro si fasaadka nidaamiga ah ee wadankan ka jira ee ay waardiyeysanayaan dadkan raba inay nidaamka wasakda ku dhex noolaadaan ay ku dowla noqdaan ay madax ku noqdaan yacni yaa u diideen bal maxa- yaa ka hortaagan inay nidaamka islaamiga ah dad muslimiin nimo lagu dhalay oo ku- naagaha ay qabaan nikaax ku xirtay oo muslimimo ayagu hadda isu haaya ayay isku sheegayaan in marka kitaabka ilaahay la xukumo sunnada nabiga la xukumo dad dadku u sinaado dadka yaqaana dadka ay ku xukumaan ayaguna ay dadkaas kamid noqdaan yacni maxaa u diiday waxaa soomaalidu waxay tirahdaa riibigeeda ma daaqo lagamana daaqo riibiga xasharaadka la yidhaah wuxuu ku dhintaa sagaal maalmood roobku markuu da-sanaado u dhintaa waxaa dilaya ubaxa soo baxay caaftiisaa dilaysa nimankaa marka waa riibiyoo kale ma dhisi karaan dowlad soomaali anfacda nin murtada oo raayo gaala ama raayo ajnabi xambaarsano dowlad soomaaliyeed ma dhisi karo dowlad soomaaliyeed waa dowlad islaami ah waa dowlad dadka caqiidadiisa ka tarjumaysa ma keeni karaan war waa la keenaya meel laga fadhiisana kaa yeeli maayaan waa riibigeeda ma daaqo lagamana daaqo midda kale waxuu ku dhimaaba in shareecada la xukumo waa inuu ku dhimaayo sidii riibigu oo oo ugu dhimanayo carafta carafta ubaxa soo ugu dhimanayo ayay waxay uga dhimanayaan kitaabka ilaahay sunnada nabiga in la xukumayba ku dhimayaanba tixriga waxaa ka mid a mid haddii biyo daahira oo nadiifa oo maysxaa la dhexgelisha ku dhimaya haddii masqul la geliyana ku noolahaya ku badaay nimankan waa tixrigaasoo kale macnaha dowladdan kudaafadda ah oo masiirkoodu yahay in ummaddan eh, macnaha qoray la isugu dhiibo oo masiirkoodu yahay in ummaddanu ay baaba'da kayankeed oo baaba'o dowladdaas inay ku dhex noolaadaan ay- ayay rabaan laakiin dowlad nadiifa oo ilaahay raalli ka yahay oo dadku ay ku walaaloobaan ee raas kasbooni raas casayre iyo intii soomaaliya degan tahay midaysa ee kitaabka ilaahay lagu madooyo ee xaakimku ilaahay yahay ee sharcigu kitaabka qur-aanka yahay ma qaadan karaan marka nimankaanu waxaan leeyahay ilaahay ayaa laftooda waxbuu tusay dadka shacabka ee mutafarijiintaha oo sugaayey bal annaga gaala waxaana kala gaaraa sugaayana waxaa la gaaraa waktiga ay ogaalahayeen ilaahay diinkiisa inaan laga adkaa karin oon la baabi'i karin waktiga ay ku biiri lahaayeen idaa jaaa nasrullahi walfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaajan beriga ay ogaalahaayeen in gaala la iska dhici karo in gaala waxay soo dhobto aysan waxba tarin inaan diyaarad xumaa qolofho qururufle inaysan waxba tarin inaan dhaardhaarta gurguurta iyo mujri- mu- murtadiinta mujriminta aysan waxba tarin beriga ay ogaalahayen dadku ay gaareen waxaa la yidhi soomaali ninka inta laba intii intay nin dhintaahu laba ma dhibto war waktiga isku dheerayna ilaahay kitaabkiisa u kaalmeeya wallaahi aladii laa ilaaha illaa huwa laba boqoloo sana hadday qaadato dowlaan kitaab ku xukumayn meeshaan ka dhalamayso aan mar isla qaadna marka waxa shayaadiino meeshaan jooga aan hal mar isla qaadna gacanta isla saarno oon cadowgan iska kicinno turkiya u dambeeya waa kaas ilmihii naagahi ku layhaya afgooye asagoo dekedi iyo eraboorkan inuu haysto raba u fiirsada marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed iyo dadka shabeellada dhexe degan waktiga ayaanaan isku dheerayna aan nimanka gacanta wada saarno waa hagaag dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo ka waramayey natiijadii ka dhalatay dagaalo culus oo lagu jebiyey ciidanka dowladda federaalk oo maanta ka dhacay deegaanka basra ee gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale arrimo kale waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad maqlaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa haweeneyda uurka leh iyo midda nuujinaysa caafimaad ahaan goorme ayay soomi karaan ama aysan soomi karin waa qodob muhiim ah oo caawa aad ku maqli doontaan xubinta caafimaadka doctor qorax ayaa arrintan uga hadlaya caafimaad ahaan hase ahaatee wixii faahfaahin dhanka sharciga ah wuxuu dhakhtarku ku baaqayaa in bulshadu ay culimmada weydiiyaan أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامجكي صومك إي عافمات كفديقي سقالات شريعة إسلام كقبل أور كله يمدن وجني سبق وحيسيسي أهمية آد وين وين إلاليسي المه أي نوجنيان يكو على شكو جيرنا وإلاليسي ima haddaan usoo dadego uurka aan ka bilaabo uurka waxaa loo qaybshaa saddex xaalad saddexda bilood oo horeysa oo loo yaqaano first trimester saddexda dhexe oo loo yaqaano second trimester iyo saddexda u dambeysa haddaan ku bilaabo gabadha saddex bilood oo horeysa haddaysan la kulmin waxyaalaha gabdhaha walaca ku dhaca sida mataga zaa'idka ah lalabada daran oo aysan la imaanin wax dhibaato kale cudurkan aysan qabin gabadhaasi soomka way soomaysaa nafteedan oo ma baqayso cunugeedan ooma baqayso haddii gabadho laakiin la imaado ayoo saddex bilood oo horeysa ku jirto sida lalabo iyo matag isla socda taasoo dhacaysa weliba gelinka hore taasoo gabadha ku keenayso inay sokorteeda dhacdo biyaha jirka ku jira ay ka dhammaadaan gabadhaasi caafimaad ahaan waxaa u fiican inay soomto kolle shariica islaamka waxay ka qabtana culammada meesha joogay la tashanaysaa laakiin caafimaad ahaan gabadhaasi ma awoodi karto waxa u imaanayo dhib baa u imaan kara haddii aan usoo gudbo saddexda bilood dhexda ku jirto gabadhaasi haddaysan dareemeynin waxyaalihii walaca ay kusoo dareentay sida badanna maba dareemaane gabadhaasi iyadoo wax dhibaato ah iyo wax cabsi midna aan qabin way soomi kartaa haddii loo soo degdego saddexda bilood ugu dambeysa uurka gabadha waa xilliga ugu fiicanta ay soomi karto haddii laga raba xaaladaha soo socda hadday gabadha tabar darayso haddii gabadha ee neefta dhibayso haddii gabadha ay u kici weyso shaqooyinkii u kici jirta sida waxyaalihii gurida ay ka qabsan jirtay gabadhaasi sida qaalibka ah waxaa u fiican inay iska afurto marka siaan dareemayno gabadha markay saddex bilood u dambeysa tahay keliyaha iyo beerka iyo wadnaha way labanlaaban shaqadii qaban jireen sidaa darteeda gabadha uurka leh oo saddex bilood dambe u dambeysa marayso waxaan siinaynaa nasaa'ixdan soo socota midda koowaad gabadha inay afurka wax yar ka qaadato aysan buuxin calooshooda sababtoo ah naqaskaa ku dhagaayo cunugii baa ku jiro fanqalaha hoostooda lalabo iyo waxay ka qaadaysaa wareer dheefshiidkeedana wuu adkaanayaa qodobka labaad waxaa weeye inay gabadha ku dadaasho uurka leh cuntooyinka borotiinka leh sida kalluunka digaaga iyo qudaarta freshka ah iyo inay raadsato maadada botasiyamka meeshay ku badan tahay iskana ilaaliso dufanka iyo kabohydretka taasoo sii siyaadin karo miisaankeeda markaan usoo degdego gabadha nuujinayso ayada waxay go-aan ku qaadan kartaa cunugeeda cunugeeda haddii ku filan yahay caanaheeda way soomi kartaa ama ay uku kabi karto caanaha la sameeyo sanaaciga ah haddii marka cunugii yaraa aysan u haynin caanihii sanaaciga ahaa ayadana caanaheeda uusan cunuga ku filinayn cunugeed xaq wuxuu u yeelanayaa in isaga la daneeyo oo loo afuro maadaama uusan caano kalena haysan naaskeedana aysa caano kusoo dhacin hadday soonto gabadha nuujinaysa ayadana waxaa fiican inay xoogga saarto cuntooyinka borotiinka leh qudaarta freeshka ah iyo miraha iyo caanaha iyo dareere aad u badan inay cabto waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
waa tahay dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyeed ayaad maqlaysaan idaacadda islaamiga ah ee alandalus ee ku wada shaafka xarakatu shabaabul mujaahidiin ayaa caawa baahisay naftii hurihii afaraad ee qayb ka ah raggii weeraray hotel s o l ee magaalada muqdisho istishhaadigan oo lagu magacaabo maxamed hilowle miiris ama sidoo kale loo yaqaano salmaan ayaa soo gudbiyey waxyaabaha muhiimka ah ee qalbigiisa ka guuxayay inta uusan bixin بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد waxaan ka bilaabayaa magacii hooyaday aabbe i yaqaanaan maxamed hilowle miiris oo i yaqaanaan hooyo iyo caabbo magaca maktabka aan ka soo tagay oo i yaqaanaan awow axmed magaca maktabka hadda aan la jooga i yaqaanaan salmaan qabiilka aan ka dhashtay jeentaar jeentaarna waxaan ka ahay qolaana waa gartay akhuuna salmaan jasaak allaahu khayr n maxaa kugu kalifaya inaad naftaada bixiso naftaydu waxaa u bixinayo oo maanta naftaydu u huraayo alla subxaana wa tacaala dartiis u bixinayo waxaa u bixinaya gaaladan waddanku ku soo duushay diintiiu ku soo duushay nin walbo islaama oo iimaan leh diintiisa lagu tumanaayo gaalkan ku soo duulay nin iimaan leh oo diin leh oo islaam leh kuma fiirsi kara gaaladan maanta soo duushay diintooda ku tuma rabto kuma fiirsi karo waayo naftiisa la u huri karaa waa diintan maanta ma aha wax lagu ciyaara ma aha waxaan sii leeyahay gaal walboo soo duulay maanta waxaa u soo socdaa diintan keliya bes wallaahi walaalaha oo iga sii dambey waxaan sii leeyahay wallaahi meesha ugu fiicanaa taagantihin waa tahay salmaan maxay tahay fariintaada ku wajahan gaalada waddanka ku soo duushay iyo murtadiinta aad ku wajahan tahay fariintayda ku wajahan gaalada waddanka ku soo duushay waxaan leeyahay isku soo habarwacdeen ayaa leeyihin diintan hala baabici baaquud baa isku maamulaynaa maraykan hulufadiisa xamlo walba soo qaadeen ilaahay fadligiisa waa ku jabeen haddana wax walba soo sameeyeen ilaahay baa u tala saaranaynaa oo u hortaaganaa insha allah antiiba noolnaha diintan yuganda soo karaysa kenyaati soo karaysa wax walba soo karaysa hulufo soo koraysa garguurta balaaya hulufadiis kulli soo koraysa waxaan leeyahay shay walboo aad soo karaysata maanta meedoodkooda waddadaasaa ka dhex daldalane wax walboo aad samayn lahayd kufaar walboo soo dirta ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ma dayacin wax walba haddaad soo karaysato wax walba soo samaysata istishaadigaa idinku galaynaa inqamaasigaa idinku galayna xaryaalkaa idinku soo daadanaynaa meel walboo agashan dhufeys walboo agasha inuu idinku soo daadanaa ballanaga ah murtadiintan lasoo karaystay dhufeesyadu u ah gaalada difaacayaasha u ah waxaan leeyahay meeshaan ka tawbakeen diintiinoo fiirinaysiin ayaa iibsateen maanta meesha u socdaa ku wahjahanaa meel laleeya mujrimiinta ka soo baxdo aswaaceel leeyihin oo hoteel ah madaxtooyada agteeda ku yaala aswaaceela laleeya nima mujrimiin baa kasoo baxda waayo saacadaha horta hadda soo socda meesha u socdaan ummadda muslimiinta oo dhan ayay soo duceysa inuu ilaahay iga aqbala maanta horta meeshan ku wajahanaa saastaan iswaaciil meesha leeyihiin waa meel mujrimiin oo dhan iskugu tagtay meesha maanta iswaaciil meesha mujrimiinta ugu waaweyn ku jirto waa maanta meesha idinka waxaab ula haateen sii guryaashiina camal naftiina ugu ilaashataan annagana waxaa jecelnaa inuu nafteena ku bixina meesha camal si idinka naftiina ula jeclaata inuu naftiina ku badbaadsataan annagana waxaan jecelnaa inuu naftiina ku bixin meesha camal jannadaba ka raadsan meesha jannada taalla waa meesha meesha u socan waa meesha jannada ka raadsan doonna waa aswaaceel baa jannada jirtaa meeshaan ka raadinayna walaalaha yaroo isla socan aswaaceel baa jannadeena taallaa meeshaan ka raadinayna ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayna meesha inuu mujrimiinta ku jirta aan baabicin gaaladan xunta meesha ku bud inuu baabicin gacmeen ilaahay ku casiyo baa meesha ugu dhowaanaynaa jid walboo aan martiin qalqal iyo waxaa ku joogaysiin cabso layaab leh ka tawbakeen wax faa'iidoo idinku jirana ma leh adduunyo rafaad aaqare jahannaamo wax faa'iidoo maanta ka helaysid ma leh ee ka tawbakeen waa gartay salmaan maxay tahay fariintaada ku socota dadka soomaaliyeed ee jihaadka ka fadhiya ee aan gumaystaha gaalada iska difaacinin dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay kow maxaa idin leeyahay cabsada allah taqwada ku dadaala ilaahay ka cabsada waddo walmo aad maraysiin ilaahay ka baqa alle subxaana wa tacaala haddaa ka baqdiin shay walbo a u baahantiin ilaahay subxaana wa tacaala ku xirnaatiin wax walba waa helaysiin ilaahay ka baqa horta horta maanta waxa lagu soo duulay dalkiina wa iyo diintiina inoo la baabi'i keliya loo soo duulay ani hadda naftayda bixinaya nin dhallinyaro oo lexdiisa laxaad qabo oo shaqayso karaan ahay maxaa igu kalafay inood nafteeda u bixiy diintan waayo walaalaha muslimiinta dambe iga dambeeyay si farxad ugu noolaan lahayn sharcicada islaamkana looga xukumo lahay keliya nafteeda u bixiya wax kaloo lailaahi kelimatillaah si kor oo u kaeled keliya nafteeda u bixiya wax kale nafteeda uma bixi adoo dhallinyara ilaahay subxaana watacaala dhallinyaro kaa dhigay oo lixda haadi lixeed qabta waxaan kusii dhihi lahaa walaalkayga muslimkow ilaahay ku soonina oo kuu soo duceynaa mar walbana qalbigaada jihaadka soo siisay jihaadka ku soo aadi laheed ku fikir
jasaaka allaahu khayr akhuuna salmaan maxaa dardaaran ah aada u diraysaa umarada jihaadka hogaaminaysa amarada waxaan leeyahay ilaaha idinka aqbal acmaasha a qabateen ilaaha idinka aqbal acmaasha a qabateen waxaa idin sii leeyahay dhib walba rafaad walba ayaa idinka soo gaaraa jihaadka waxaan leeyahay umurada ilaahay hanoo hifdiye ilaahay umurada dhan hanoo hifdiye waxaan leeyahay khaasatan xaweyda allah hanoo hifdiye waxaan sii leeyahay marka u dardaarmayaa kula sabra gaaladan gaaladan kula sabra meel walboo idinka soo baxda jid walboo idinka ka boodiyin wado walboo caamartiin kula sabra adowgaana soo duula maanta jihaadkan waa iska dhib badan yaha meel walba waa mashkila inta ilaahay shahaado kaa siinayo alaskaga sabra sabarka hala badi sabarka hala ziyaadi sabarka hala ziyaadi inta naga dambaysa sabarka ha ziyaadiso cumrada khaasatan weyda ku sabar wax walboo kugu dha jihaadkan wax walbaa kaa soo gaaraa ku sabar sabarkaada sii badi ilaahay ajarkaada ma daya ilaahay camaashay qabata allah kaa aqbala insha allah waa kuu soo duceyna ilaahay kaa aqbala ilaahay kaa aqbala waa tahay akhuuna salmaan maxaad fariin ah aada uga tegaysaa katiibada istishaadiyiinta ee aada ka tirsan tahay katiibada waxaan leeyahay ilaahay kheyr ha idin sii jidkaa ahaysiin ku sabra meel walboo laidinku ataxaamo ku sabar intii kala kulmaysa alla subxaana wa tacaala ku soco wadadan dariiqa waa cag annagoo dhan waa ku taaganaa ilaahay waxaan ka baryaa inta iga dambaysana wadadan si fiican ilaahay idinku barakeeye waxaan leeyahay marka mujaahidiinta adowga hortaan waxaan leeyahay gaal walba soo duulay diintiina baabici rabo waxaan leeyahay kula sabartamo wallaahi maanta jidkaas ahaysa dad ku dhimata aw ku shahiida ilaahay subxaana wa tacaala acmaashii iyo dartiis u socotay maanta wallaahi bilaahi sharaf iyo izo ayaa ku shahiiday sharaf iyo izona caaqara ayaa ku leedahay wixii adduunya a uga tagtay adoo shaqayso kara wax walba qaba kara maxaa u baahday inuu diintan dhifacdamo ilaahay subxaana wa tacaala ajarkaada ma dayacay insha allah cadow walboo idinku soo dilo kula sabartama jid walboo idinku soo mar la mara wado walboo idinku soo bax umurada camarkeeda halla caddeeo gaaladan meel walba maanta iyagoo ku socdaan camar run oo daaquud oo lasoo bixiya ay ku sabrooyin maanta kusoo socdaan difaac dhufees ugu jiraan balaayo ugu soo dhex jiraan qanaac walba dhib walboo idinku soo gaaro kula sabran gaaladan xuntaa ugu dambeyntii salmaan gabagabadii waraysigeenna ayaan soo gaarnay maxaad leedahay ehlada iyo qaraabada iyo waalidkaaga ehelkii waxaan leeyahay haddaa maanta shahaadaday maqashaan ha ooynina ha welwelin maalinkii shahaadaday maqashaan iskagala farha idinka dhan farxadta idinka muuqato farxadta idinka muuqato waayo qase ayaa kaaga sheekay lahay qasidaas waa dheerta wakhtina ma haysto waayo meel baan ku wajahanah qasidaas qase dhuuma ah marka waxaan ku dhihi lahay ehelkii haddaa maqlaan walaalihii haddaa maqlaan qabiilkii haddaa maqlaan waxaa idinla dhihi lahay walaalkiina wadadii ku baxsiyo ku aadi lahayn laku fikiro welwel iyo walbahaar kale ha isgelin taasaa idin dhihi laha idinkana taas markaas alla subxaana wa tacaala dardaarteena waxaa ah ballanteena jannada waa isku imaankeena jannada waay ilaahay subxaana wa tacaala hanaga yeela ilaahay hanaga aqbal shay walbo acmaal walbo oo qaban ilaahay hanaga aqbal idinkana waxaa idinku soo duceynaa inuu ilaahay jidkan idin soo haleeliye qabiilkiyga ahaada ehelkii ha ahaada walaalihii ahaadaan jidkan ilaahay idinku soo hanuuniye waalidkey waxaan leeyahay hooyo shahaadadii haddaa maqasho ha oynin hooyo haddaa maqasha wiilkaada shishiida haddaa lagu yiraa ha oynin waayo waxaa iska jira baniaadan tashwiishkuugu furaaya ayaa jiraa baniaadan oo waxaa iska jira iska dhib badan oo balaayo masiibo kale shaydaan kugu soo diraayo wax tashwiish kugu furaaya jiraa hooyo maalinkii wiilkaada waa shahiida lagu yiraahdo ducada badi maalinkaas waxaa leedahay shalay ilaahay ayaa isii maantana ilaahay baa iga watay waxaan leeyahay gabadha canqaba waxaan leeyahay daa shahaadadii maqasho sabar adigan sabarka badi digriga allah ku dadaal sabarka badi adduunyo ku sabr adduunya haddaad ku sabarta ilaahay dhow naxariistiis waa heli doontaa mar walbana waxaad ku fikirtaa sii digriga allah salaatuleelka wax walba ku fikir mar walba si au u soo kici lahayd fariintii waxaa ku soo gebagabaynaa mujaahid walba oo hurdada ka kac insha allah saas baa noo ahaa doontaa jannadaa noo ballana insha allah jannatulfardoos baa noo ballana biidn illaahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزين عظيم هو السامي waa tahay dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dambe ayaan kusii dhownahay habeenkii xalay intiiniina la socotay barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaynu idinkugu soo gudbinay munaasabad ballaaran oo ka dhacday qaybo kamid a wilaayada islaamiga ah ee gado taasi oo lagu maamuusayay islamarkaana lagu soo dhaweynayay afar iyo toban askari oo kasoo goostay maamulada dowladda federaalka iyo sidoo kale jubbaland habeenkii xalay waxaad dhegaysateen qaar kamid a codadkii laga jeediyey munaasabadda caawana waxaynu idiin soo gudbinaynaa waraysiyo aynu la yeelanay qaar ka mid ah askarta isa soo dhiibtay magacayga xuseen maxamed waxaan ka imid degmada ceellaaq waxaan joogaa walaayada islaamiga ee gobolka geda gaar ahaan degmada ilbeeta
imise sano ayaad ka tirsanayd ciidamada dowladda federaalka
keliya waxaan ka tirsanaad muddo kooban sanad ma gaarayo bilooyin maxaad u qiyaas kartaa ilaa adiga lix bilood ciidamada dowladda federaalka inaa gasho maxaa kuu qasba
walaahi waan ku qaldamay qaladaana marka hore u galay haddana waxaan la joogaa walaayada islaamiga ee degmada elbeeto marka waxaan ugu baaqi lahaa ayar inay walaayada isu soo dhiibaan maxay tahay dhibaatooyinka ay ku hayaan askartii ku sugan halkii aad kasoo tagta
walaahi dadkii inay baadaan oo kale inay waddooyinka u istaagaan oo kale dhibaatooyinkaasi ku hayaan sidee lidiin soo dhawey bal inoo warbixi bal si wanaagsanaan lii soo dhaweeyey si fiican oo xurmo leh soo dhaweyn leh martiqaad leh intaba waa helnay wayna ku mahadsan yihin wilaayada islaamiga ee gobolka geda gaar ahaan degmada elbeet ugu horeyn kusoo dhowow idaacadda alfurqaan magacaaga
rwle maxamed guuladaliya
xaggee ka timid ceelwaq maxaana ka shaqaynaysa ama ka tirsaneed ciidan baan ka ahay ceelwaq ciidamada jubbaland ayaad ka tirsaneed si fiican maxaa ka shaqaynaysa qori baan watay marka magaalada soo aadi jirnay carada militarigan joogay saansaana maalin i ayaan u raaci jir maxaa sahmin jirta duurka le le shabaab le xulaa le sidaan duurka ugu raaci jiray maalmaal maalmaalin waxaan dhihi jirnay waa xanuunsana idhaaf marka dambe waxaa liihi ninkan waa shabaab waa li xiri doonaa iyagaa ku xiran miya iyagaa xiraa maxay ku xiran maadaama aad la shaqaynaysa maxay ii xireen macnaha meesha duurka le aaday maalin kasta waxay adaa dalyaqaan nawad anigana waxaa yidhi maalin kasta ima waday maayo hal maalin markaan raaca maalinka labaad waan dii jiray marka maxaa u dhacwaa nin iska xanuunsan baan idan xanuunkaas ma u joogaan gaaladan xanuun iyo xanuun ma kala taqaantaba waxay leedahay qof dalaqaan aan rabaa ciidanka aday aawdaysta soomaali miya ama waa ajaanib waa isku dhex jir soomaali iyo waxaa waaye ajaanibi waa isku dhex jir markay israacayn durkay wala aadan marka dambena waan kasoo baxay xaarada milisya waan kasoo tagay magaalada caloq aan soo galay magaalada marka markaan soo galay waxaa xanuun xanuun baabanaan isku qoray meelaan seexday isbitaal liigey marka sidaasaan weer gagaban jiray sidaan ku jooga marka waa is xanuujiyaa marka xaaladan maxaan ka joogi jiray marka magaalada iyo mise sano ayaad ka tirsaneed marka afar sano ciidanka jubbaland aan ahay oo balaxa qoryaha kasoo qaadan oo baanyoli halkaas qori kasoo qaadan maalin isbaaro iska dhiganayaa dadku waxa badinayaa dadku halkan u imaadeen waxaa leeyahay ilaw kuwaana dhaaf rabbi ilaw kuwaana dhaaf dhuntay noo galeen waxyaalahaasaan kala kulmay kuwa waxay ku sameynayaan degmada caloq isbaar kuwa isbaar dhigta waa baxay wax kasoo fujinaa ma laha dadka waa iska calacalayeen shicibku waa cabaadaan waxay leeyihiin baabuurta war dadka muslimiinta maxasaan loo yeelaa maalmahaas aniga ayaa igu dhibaato baneed dadkaas safariida oo baabuurta wata la dhibaateyna markaas hashana xabadaan dheh lagaa gelinaaba qof hadli karaba male maalmahaas ayaa igu dhibaato baneed ani
hadda maxaa qasbay inaad kasoo baxdo askarta dowladda federaalka maxaadna uga soo baxdaa maxaan uga soo baxay dhibaatada aan ku arkay waa mooryaan waxay yihiin ma laha dowladnimaka ma jirto xukunka ma jiro laba ruux oo isgaataa ma kala fujin karaan maxaan ugu soo baxay waxay ku dheeqsanayeen oo isbaarada iyo qurunka iyo bakti waan ugu soo baxay hadda ma jirta wax hub ah oo adi aad la timaada maya ma jiraan ma jiraan qoriga laba bilood iyo gadan yahay hadda laba bilood qoriga iga maqayan gatib gacantiya ka baxayna wadaadaha la soo hadlay waxaan yidhi saas arrintaas ay haysato saasaan rabaa haya halkaas joogaa liya marka xagee joogtaa hadda baadiyaan joogaa ilaa caalwaa qeyb buusharaan u dhexeeya halkii aan dhaafina liya marna saa idinkan kaga carare marna kuwaas ugu soo carare hadda anaa meesha ku rafaasana liya soo badbuusaan imaad si idaan kusoo baxay marka inta kusoo aad maxaad la kulantay warkaas wax waa ka jira anigaba kal horaan kasoo bixi lahay waxaan intaas meesha aan sugu celinayay cabsi aan ka qabo daraaddeed waay dadku way qowracaan dadku way dilaan qofkay gacanta ku dhigaan bartiidama lama arkaayo meelay geliyaan lama yaqaana yani meeshiida ku jooga sidaan ku baqay hadda marka mar- sida marka wax weyn marka warkooda waan fahmay waa dhegaystay in wax- waxaan waxba ka jirin yaan fahmay aniga sidaan kusoo baxay marka oo wadaadaan ku saaciday.
marka meeshaan aad timaadeen ma aragtan wax la dilay ama la gowracayo ama la jirdilay Ma- ma ma arkin ma arkin ma arkin si fiican noola soo dhaweey si fiican wixii aan filinayna meeshaan anagu uma imaanin dad ehel baan u imaadnay dad cul- wadaadda culamo oo fiican aan u imaadnay waana soo dhaweeyeen bis nabadgelyaan helnay wax wax noo dhima ma arkin ugu dambeyn maxaa baaq ah ood u direysaa askarta saaxiibadada ah ee ku sugan gudaha degmada ceelwaaq ee la shaqeynaya ciidamada kenyaatiga maxaan u dirayaa waa qal- waa qaldan yihiin maalinku hore waa qaldameen haddana waa qaldan yihiin inay ka soo baxaan gaaladaas muslimiinta ay soo aadaan fasax ay weydistaan ninkii fasax raba oo oo nabadgelyo u sexda u raba inuu muslimiinta soo aado fasax ka qaato yaan u dirayaa nimankaas magacayga waa bashaar cumar sheekh bashiir
xagee ka timid degmada baarareer
maxaad qabanaysaa
aniga marka hore adii hal bil baan ku jiray ciidankan Hal- aniga magaalo dhex joogo oo xoolaygii iyo dadkii dhex joogo maa qalday meeshaas hal bil ku dhex jira tababarada aad soo qaadatay ee in tababaraya
Horta marka horta ani hal bil baan dhex joogay halka bisheedna si fiican ugu dhex jirin nin waxaan ahaa buko badan baan ahaa waa xanuunsanaa waa taqantahay xaafad baan ku maqnaa isbitaal baan aaraa bishaan ku dhamaystiday xaafadda iyo intuu dhays magaalada dhexdeeda intii aad een, xerada joogtay ee in tababaraya soomaali miya ama ajaanib may soomaali ahayn soomaali soomaali ahayn ku soomaali bay ahayn markii ugu dambeysaan axmed nuur keenaan
xagee ka timid degmada baarareere maxaad ka shaqeynaysaa ama ka tirsaneed ciidamada dowladda imise sano ayaad ka tirsaneed afar bilood waan gartay intii aad ka tirsaneed waxyaabihii kugu layaabka badnaa aad aragtay maxaa ka mid ah waxyaa- waxyaabaha ugu yaabka badan waxaa ka mid ah een, meelaha ay joogaan ama ay ka talinayaan inuusan maaragtay cadaalad aysan ka jirin waxyaabo badan oo halaysan ay iska jiraan inta badan dadka muslimiinta oo maaragtay ayaga agtooda joogana ay maaragtay maxkamadda cadaaladda oo muslimiinta ay soo aadaan ayagana se aysan la joogin wax maaragtay fiican maxamed xasan cabdi baandiire xagee ka timid waxaan ka imid degmada ceelooq maxaad ka samaynaysaa ceelwaaqe ceelooq waxaan ahaa dhubowgii ugu dambeeyey oo ceelooq laga qoray imise sano ayaad ku jirtay tababarka sanad kumaanan jirin waxaan ku jiray laba bilood io bar
intii aad ku jirtay labada bilood maxaa tababar ah aad soo qaadatay
waxa yar oo mataqaanay aan la xurbadnayn aan soo qaatay tababar yar ah maxaa ka mid ah hal iyo labo
waxaa ka mid ah mataqaanay adi jimacsiga iyo maaragtay gaardin unbaan kasoo bartay wax kale oo aqli aan kasoo qaado malaha axmed cabdi aadan degmada ceelwaaqa ceelwaaq maxaad ka samaynaysay ceelwaaqa waxaan ka ahaa guruudka ugu dambeeyaan ahaa
guruudka maxaa ula jeedaa yacnaha ciidanka dhow la xareynaha guruudka dhow la xareynayo imise bilood ayaad ku jirtay tababarka saddex bilood aan ku jiray tababarka maxaad ku qaadanaysay tababarka tababarka adi waxaan waxaa uun u qaadanayna oona lalahaa shaawad la dagaalamo ciidamada xoogga dalkaa tihiin waxyaas ayaana lalahaa saddex bilood markaan ku jiro ka dambana waa kasoo baxay yaa idin tababaraya soomaaliana tababaraysa intii aad tababarka ku jirteen maxay idin sheegi jireen waxayna dhihi jireen shaawad la dagaalamaysaan marka nimankan dhulkiina la wareegaad la dagaalamaysaan waxaas ayaana la dhihi jiray
waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada qeybihiisa dambe ayaan soo gaarnay markan waxaad ku soo dhawaataan xalqada sagaalaad taxana aan ugu magacdarnay ramadaan bishii futuuxaadka maxamed cali aadan ayaa inoo haya علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbino macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada sagaalaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa macrakadii albuweyb oo horudhac u ahayd in islaamka uu isku fidiyo guud ahaan dhulka alraafideyn ee ciraaq waxaa lagu magacaabaa macrakadaas fatxulbuweyb waxaana ay dhacday bishii ramadaan ee sanadkii saddex iyo tobanaad ee hijriyada marka laga hadlo tirada ciidamada iska hor yimid waxa ay taariikhdu soo gudbisaa in gaaladu ay ahaayeen lixdan ilaa toddobaatan kun oo askari iyadoo sidoo kale ay jiraan kuwo ka badiya boqol kun halka ciidanka muslimiinta tir ahaan lagu sheegay siddeed kun oo mujaahid qaa'idka guud ee ciidanka muslimiinta hogaamiyey waxa uu ahaa saxaabiga jaliilka ah ee almuthana bin xaaritha radiallaahu canhu halka ciidanka furus uu hogaaminayey gaalka lagu magacaabo mahraan goobta ay ka dhacday macrakada waxaa lagu magacaabaa albuweyb waxaana ay ku taallaa meel u dhow magaalada alkuufa ee dalka ciraaq inkastoo uu kala baro webiga alfuraat saxaabiga almuthana ayaa maalinka ay dhacaysay macrakadan oo ahayd bisha ramadaan waxa uu ku amray dhammaan ciidanka inay afuraan si ay awood ugu yeeshaan dagaalka ay geli doonaan ciidankii ayaana qaatay amarka waxaana uu heegan sare geliyey ciidanka muslimiinta almuthana ayaa heegan kadib waxa uu dhex maray guutooyinkii ciidamada muslimiinta waxaana uu xusuusiyey allah casa wajalla isagoona ku dhiirageliyey inay samraan islamarkaana muslimiinta sumcaddooda ilaaliyaan intaa kadib almuthana waxa uu ku dhawaaqay takbiirta iyadoo ka dhigan in macrakada la bilaabo balse ciidamadii furus ayaa markii ay maqleen takbiirtaas waxa ay soo bilaabeen weerar xooggan dagaal faraha looga gubtay ayaana dhacay sufuuftii muslimiinta waxaa ku yimid dulduleel waxaana arrinkaasi ku baraarugay almuthana kadib ayaana waxa uu diray fardhin ah in muslimiinta aan la ceybeen islamarkaana la sugnaado xilligaasi oo la isweydaarsanayo warmaha iyo seefaha waxa ay muslimiintu ahaayeen kuwo allaah baryaya islamarkaana weydiisanaya in maanta uu guuleeyo markii uu dagaalku cuslaaday kadib ayuu almuthana waxa uu kulmiyey qayb ka mida ciidankiisa waxaana uu ku amray inay dhabarjabin ka ilaaliyaan isaga iyo ciidamo kalena waxa ay weerar xooggan ku qaadeen halka uu ku sugnaa sargaalkii guud ee ciidamada gaalada ee mahraan muddo kadib muslimiintu waxa ay ku guulaysteen inay dilaan qaa'idkii furusta majuuska ah ee mahraan waxaana dilka taliyahaasi ay keentay inay cararaan intii soo hartay ee gaalada waxaana la sheegaa in qaa'idkaasi uu dilay saxaabiga jariir bin cabdilaahi albajali isagoona qaatay salabkiisa qaa'idka almuthana ayaa markii uu arkay jabka soo gaaray ciidanka gaalada waxa uu isaga iyo majmuuco uu wato ay ka gudbeen buundada waxaana hadafkoodu ahaa inay u diidaan gaalada inay insaxaabaan sidaas ayaana ciidankii gaalada waxa ay ku noqdeen kuwo go'doon ah birta ayaana laga aslay tirada gaalada looga dilay macrakadaas taariikhda gashay waxa ay gaaraysaa ilaa konton kun oo ruux halka muslimiinta macrakadaasi ay uga shahiideen rag fara badan oo muslimiinta magac iyo maamuusba ku lahaa sidaasi darteed waxa ay macrakada albuweyb ka dhigneed bilowga furashada dhulka alraafideyn waxaana macrakadan iyo kuwo kaleba laga garan karaa in muslimiinta aanay weligood uga guulaysan cadowgooda tiro badnaan sababta keenaysa jabka muslimiinta ayaana ah dunuub ay galaan iyo cujbi gala qalbigooda
عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من
intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta sagaalaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid lamida intaa dib u maqli doontaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh